shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan horey u sheegnay inaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto maamuladaas caasimadaha u ah aan muuqan doono arrintaas waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay wakhtiga aan diyaar inaan aan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo lamida inay saamayn ay ku leeyihiin laakiin dhinaca iyagu diyaar weeye waana u sheegnay wakhtiga aan diyaarka nahay welina sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha farsamo ee suuragalka ana ay xal looga helo